إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad beeraley ah waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe askari ka tirsanaa ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa dhowaan lagu dilay magaalada gibiley ee dhacda waqooyiga soomaaliya xaflad ay nabadoon ku dooratay jufo ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta afaraad taxanaha la magac baxay shidaalka soomaaliya hanti beelaha oo la kala boobayo askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka kenya ayaa ku hanjabay inay dhigi doonaan dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kenya mas-uul amerikaan ah oo xilal sare ka soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa taraam ugu baaqay inuu xilka ka tuuro madaxweynaha eritreya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada shisheeye ku gaalay silsilado qarxyo ah oo shalay lagula beegsaday inta u dhexaysa deegaanada laanta buuro iyo lamber lixdan ciidamadan oo ka soo baxay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sahay wadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan laanta buuro iyo lamber lixdan waxaase waddada u galay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo silsilada qaraxyo ah la beegsaday qaraxyadaas ayaana khasaaraha ay u geysteen ciidamada shisheeye waxaa ka soo baxaya tafaasiil dheeraada waxaana gaaray ciidamada shisheeye khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ayaa ku nafwaaya qaraxyada halkaa sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddoba kale toddobada dhaawac ah waxaa ku jira sarkaal miinabaare ah waxaa sidoo kale ciidamada shisheeye laga gubay gaari xamuul ah oo uu qarax haleelay dhanka gobolka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen garoonka degmada waajid xilliga weerarka uu dhacayay waxaa garoonka ka degayay diyaarad sahay u siday ciidamada halkaa ku sugan diyaaraddan ayaana waxaa soo gaaray rasaasta ay ridayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo sababtay inay waxyeello gaarto diyaaradda si deg deg ah ayeena uga duushay garoonka iyadoo kusii jeeday magaalada muqdisho laakiin taas way suurogeli weysay sabab la xiriirta rasaasta gaartay diyaaradda iyadoona loo weeciyey dhanka garoonka magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dad beeraleey ah waxay dil iyo dhaawac ugu geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim gelinkii dambe ee maalintii shalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxa ay weerar ku qaadeen dad beeraley ah oo ku sugnaa deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe ciidamada ayaa waxa ay dileen mid ka mid ah dadka beeraleyda iyagoo dhaawacay saddex kale halka ay dabqabadsiiyeen gaari cagaf ah oo ay lahaayeen dadka la weeraray qaar ka mid a ehlada dadka la weeraray ayaa waxa ay sheegeen in dilka iyo dhaawaca loo geystay dadkooda ay ka dambeeyeen ciidamo uu soo diray nuurdheere oo ah gudoomiyaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kaas oo ay tilmaameen inuu soo eriyey dowladda federaalka waxna aysan ka qaban karin ninkaas
alle uu hogaamiyaha ninka layidhaha nuur dheere oo calaagna nagu miday wiilashayna ku dhibaateeyey cagafadina gubay marka waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in ay maaragta ninka nuur leere layidhaah ay soo qabato cadaaladda noo keenta maadaama ay isaga dhibaato oo galabta ka geysta ninka layidhaha nuur dheere iyo nimo iyo ciidan oo wataan birigashow iyo ciidankii soo goosta waxay joogaan furunta calaagay joogaan kudha waxay dhibaateeyaan bulshada degan ceel baraf nabadna waa diideen waa loo tegay dowladdina waa ka diideen dowladdina gacmay naga haysaa hir shabeelle iyo dowladda dhexe in maalin kastana la daadaansado haayo nununkana la bannaystay in gacmo duubna loo xiro kaliya cid kalanaa wax laga qabanay si falastiin loo galo hal oo maaragta sidii ruushka gacmaha u qabahaya ee aduguna xabadda haruga soo dhufadhahaya camal aan loo gelaya ma waana soomaali ahayn nuur dheera wax laga qabanayno nuur dheera aan maaragta حقوقنا او دتك او دولته او كليه او دوله دوله انا هواك دهايا دولتين تو تكتا دولته كسو قادي واسو دسو افلقاتي كسو نقدين واحد دولته شاكا وي كسو عبسودين انا كان وحين يريها ما انت قرر لسو بحي مكرتين اسين هرقان ما عدالت با عدالت با دولته عدالت ما هيسو انا حسابتنو ما انت علاقه صور نور داري عقب فوق قبي dadna waa ku dila dadna waa ku dhaawacay ciidamo kasoo firxaday furmaha dagaalka ayaa dhibaatooyin xoogan ku haya dadka shacabka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe askari ka tirsanaa ciidamada booliiska maamulka la baxay somalilan ayaa dhowaan lagu dilay magaalada gabiley ee dhacda waqooyiga soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar wararka ka imaanaya magaalada gabiley ee dhacda waqooyiga soomaaliya ayaa ku waramaya in askari ka tirsanaa ciidanka booliiska maamulka la baxay somalilan lagu dilay magaaladaas askarigan lagu dilay magaalada gabiley ayaa waxaa lagu magacaabi jiray mire mawliid ismaaciil kaasoo ka tirsanaa ciidanka loogu yeero taraafikada ee maamulka somalilan inta dilka loo geysan askarigan waxa uu ka soo baxay goob waxbarasho wax ka baranayay kaasoo dilkiisu dhacay xilli galab ah warar la helayo waxay sheegayaan inaysan caddeyn ilaa iyo haatan cidda dishay askarigan islamarkaana baaritaanadu weli socdaan mid ka mid a dadka deegaanka oo ay isgaranayeen askariga la dilay ayaa waxa uu tilmaamay in ka hor inta uusan dhiman ay isku dhacsanaayeen nin bajaajle ah kaasoo shaqaaqa ku dhex martay gudaha magaalada muddooyinkii dambe dhulka uu ka harimay maamulka la baxay somalilan waxaa aad ugu soo badanayay dilalka ceenkan ah kuwaasoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa dhowaan ayahayd markii sidan oo kale magaalada burca lagu dilay mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka burca kaasoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda cidda ka dambaysa dilkiisa xaflad ay nabadoon ku dooratay jufo ka tirsan beesha mursade ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee galgaduud warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
walaayadanna soo saacidoon suurad garanayno waxay naga sugayeen naqiib suurtagaala waaye ilaahayna waa noosaloo laguma siraynin waa munaasabad ballaaran oo jufada habar idin leh oo ka mid ah beelweynta murasada ee ku dooranaysay nabadoon cusub oo ku hogaamin doono shareecada islaamka kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha habar idin leh ayaa waxa ay u doorteen cabdulaahi maxamed wehliyeh nabadoonka beesha habar idin leh kaasoo ay ku midaysan yihiin kulanka ay beesha ku dooratay nabadoonka ah ayaa waxaa barbar socotay dowlad diini ah oo loo qabtay odayaasha beesha ah iyo waxgaradka iyagoona ka faa'iidaystay duruus kala duwan xaflad si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday degmada galhareeri waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee galgaduud nuqabo iyo marti kale kuwaasoo soo xaadiray xafladda waxayna isaga kala yimaadeen gobolada dalka sida mudug galgaduud shabeellada dhexe hiiraan iyo banaadir ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay naqiibka ay dooratay beesha habar idin leh nabadoon cabdulaahi maxamed wehliye isagoona ballan qaaday in beesha uu ku hogaamin doono kitaabka iyo sunnada rasuulka salaallahu calayhi wasalam dhanka kalena codsaday in aan mas-uuliyaddan lagu garab cidlaynin aniga horta runtii waxaa soo magacaabay beesha aan ka dhashay ma jeclayn in xilkan la ii dhiibo waxaan islahay dad badan oo kaaga habboona jooga laakiin ayaga ayaa dalbay hadal badan dabadiisna anna waan ka aqbalay waxaan rabaa marka iska aan galnay in ay ka soo dhalaalaan waan rabaa horta beesha oo aysan dhihin annagu maran halkaa taagnaysan dhihin ila shaqeeyaan waxa loo shaqaynayana waa kutubka ilaahay waayo waxa loo shaqaynayo soomaaliduna waxay tidhahdaa sharci ku dhashaa sharci ma diid dad ahlu tawxiidaan nahay shareecada islaamka in aan ku hogaamiyo ayaa ayaa iisoo magacaabay anna waan ka aqbalay waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad ka soo jeediyey ugaas cabdulaahi daahir oo ah ugaaska guud ee beesha murasade waxa uuna la dardaarmay nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha habar idin leh xilka marka saaran alla subxaana wa tacaala ayaa sheego cadaalad waaye cadaaladaas oo ah inuu labadii isqabato uu ku kala saaro si cadaaladuhu sharciga islaamka waafaqsan alla subxaana wa tacaala wuxuu leey ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli waxaa la rabaa in cadaaladaas marka lagu dhaqo annaga waa ku garab taagannahay ilaahay baana kugu baryaynaa in ilaahay kuu fududeeyo intii ay socotay munaasabada ah waxaa isla markiisa makarofanka lagu soo dhoweeyey abwaantaa kow oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed isagoona munaasabada ka soo jeediyey shirib oday kaa dhigteen macallin cabdulaahiyo waalka oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeega halkaa oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg halkaa oday kaa dhigteen alla daartiisugu adeeg ugu dambeyntii waxaa munaasabada kelimad muhiim ah ka soo jeediyey sheekh cabdulaahi abuukhaalid waaliga walaayada galgaduud isagoona la dardaarmay guud ahaan beelaha muslimiinta ah gaar ahaan beesha mursade dardaarankii koowaad waxa waaye kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala inaan qabsanno inaan adkayno gaar ahaan beesha reer murursade hadda ma aha maalintan uma bilaabanne maaragtay kitaabka ilaahay iyo kudhaqankiisii iyo jihaadkiisii iyo dadaalkiisii horey ayay u qabsadeen in markaa la adkeeyo arrintaasi insha allahu tacaala naqiibka cusub iyo nuqabada kale iyo ogaaska iyo guud ahaan beelaha muslimiinta ah kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaahaynan amray فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون waxaa marar badan sidan oo kale beelaha dega walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab u doorteen nuqabo ku hogaamisa shareecada islaamka warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta afaraad xanaha la magac baxay shidaalka soomaaliya hanti beelaha oo la kala boobayo warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya yaasar cabdallah بسم الله الرحمن الرحيم
tani waa xalqadii afaraad waa qaybtii u dambeysay taxnaha aan kusoo gudbinaynay shidaalka si gaar ahna diiradda ugu saaraynay sooyaalka shidaalka soomaaliya iyo boobka sharciyadda loo yeelay ay turkidu hadda ka wadaan biyaha dalkeena qeybaha hore ee taxnaha waxaa lagu soo bandhigayaa cadeymo muujinaya in boobka kheyraadka dalku uu sii la wajibaarmay tan iyo markii la doortay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka waxaana la arkayaa isagoo si cad u sheegaya inuu ka faa'iidaysanayo haye mid kala dhahayo waa waa waa la kala dhacay waa la xaday batroolkii dalka waa la gatay waa la uxay war haddii sannado yar ay noo hareen oo aan xoogaa aan kasii faa'idi karno aan wax ku qabsanno aan ka faa'iido xasan sheekh wuxuu muddada uu joogay heshiisyo lagu qaadanayo kheyraadka dalka la galay dowladaha kale ah shiinaha maraykanka imaaraadka qatar iyo turkiga sida ku cad dukumiintiyada iyo heshiisyada qaarkood oo mugdi gelinaya waxa ay soomaalidu ka faa'iidayso iyo cidda qaadanaysa lacagaha yar ay bixinayaan dowladahaas iyo shirkadahooda sida lagu caddeeyey filimka heshiiska ugu saameynta badan ee lagu boobayo kheyraadka dalka gaar ahaan shidaalka ayaa bishii maaj ee sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ka dhacay magaalada istanbul ee dalka turkiga kadib markii bishii februaayo uu wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka cabdiqaadir tigtok oo isla dalkaas kusoo saxiixay heshiis amni heshiiska shidaalka lagu boobayana waxaa si rasmi ah u kala saxiixday wasiirka tamarta ee turkiga iyo dhiggiisa xilka laga qaaday ee dowladda federaalk cabdirasaaq maxamed brofesor afyare cilmi iyo daahir aamin jees oo xildhibaan ah waxay sheegeen inuusan heshiiska turkiga haysanin wax sharciyad ah
heshiiskaas waddada loo maray oo ah inaan ilaa haddaba la arkinba broseska oo aadan madoobe gurriska ku dhuftay maba anaa arkinba ayadoo naloo qaybin wuxuu yidhi waaba lacansixiyadabaarlamaan warqad saxiixan oo ah heshiis ah oon la arag oon la akrin oo mar inta la akriyo akrinta koowaad akrinta labaad tan saddexaad aan loo aan loo amtkayn oo la saxiixay oo la yiri kub oo ansax waay gudoomiyahayna waxaa loo bixiyey gudoomiyaha ansax heshiis weligii aan la arag a korkayna la yiri ansax waay oo aan diidi waay
madaxda dowladda federaalka ayaa la arkaya iyagoo dusha ka saaran oo xayeysiinaya markabka shidaalbaarista iyo qodista ka wada soomaaliya gaar ahaan inta u dhexaysa muqdisho iyo hobyo dowladda federaalk ayaa heshiiska turkiga uga faa'iidaysatay tallaabadii uu muuse biixi etoobiya uga saxiixay badda waxaana ay sheegtay in turkiga ay difaacayaan badda laakiin in turkiga badda difaacaan iska dhaafe waxaa soo baxaya shaxda dhabta ah ee heshiiska turkiga oo nuxurkeedu ahaa in etoobiya badda soomaaliyeed u qalqaaliso heshiiskii labaiyo tobanka desembar ee labada kun afar iyo labaatanka ka dhacay ankara waxa uu xasan sheekh maxamuud ku ogolaaday badda soomaaliyeed in etoobiya qayb laga siiyo wasiirkiisa gudaha axmed fiqi oo filimka ka soo muuqanaya wuxuu sheegay in diblomaasiyadda aanay ku jirin wax la diido runtii waxay ku soo aaday iyadoo aan xallinnay oo dulqaadka soomaaliya lagu xalliyay aan dhihi karnaa arrintii nagala dhexaysay etoobiya dulqaadka soomaaliya lagu xalliyey dad badan baa waxay nagu eedeeyaan soomaaliya go'aan waxay gaartay inaan lala fadhiisan etoobiya maxaa loola fadhiista waa caqligii soomaalidu budka iska wadan jiray w war haddaan lala fadhiisan miyaa hadda guusha la keena la keeni lahaa diblomaasiyaddase iih in yow miyaa ku jirta diblomaasiyadda macdantii oo shidaalkiiyay kufriga maalay yidhaheene mayada malaygii ku jirayay kameeriyeene madaarkiya marsaadii bay fadhaankana macashaane turkiga wuxuu ku dadaalaa danihiisa dhaqaale mana kala jecla dalalka muslimiinta iyo kuwa gaalada isbarbardhigga ayaa alfurqaan kusoo bandhigtay filimkana waxaa laga dheehanayaa in maslaxadda turkiga ee etoobiya ay aad uga badan tahay tan soomaaliya filimka waxaa lagu soo bandhigayaa mashaariicda yaryar ee turkida ee soomaaliya sida shirkadahooda albayrakh iyo faafuuri ayaa kala maamula garoonka iyo dekedda muqdisho waxaana u weheliya oo keliya saldhigga ay ka samaysteen jasiira iyo heshiiska amni iyo midka shidaal ay ka saxiixatay dowladda xasan sheekh balse etoobiya marka loo eego turkiga waxaa la caddeeyey inuu yahay dalka labaad ee maalgashiga ugu weyn kule etoobiya kolka laga yimaado shiinaha oo ah kan koowaad saddexdii sane ee ugu dambeysay dowladda turkiga waxay etoobiya ku maalgelisay in ka badan hal dhibic shan bilyan oo dollar sidoo kale waxay isla dalkaas ka hirgelisay laba boqol oo shirkadood oo ka shaqaynaya mashaariic kala duwan qaybaha dambe ee filimka waxay aqoon-yahanadu ku sheegeen in shidaal qodista ay ka imaan karto mid la mid ah dhibaatooyinkii iyo cuduradii ku dhacay dadka soomaali galbeed oo lasoo bandhigay qaarkood daanooyinkii soo gaaray aqoon-yahanadu waxay sheegeen in soomaaliya duulaan lagu yahay waxa loogu soo duulayana uu kow ku yahay khayraadkeeda ugu dambeyntii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kusoo muuqanaya dukumentariga ayaa bulshada soomaaliyeed baaq u jeediyey dalka waa aragtaano gacanta laga bixila oo waxa weeye gaala la siinayo dekadihii iyo elbooradii iyo wixii oo dhanba waa kaa xabashiya la siinaya xabashi marka xoogaa lasii birada kenya qaybta waa la siin doonaa turkiga hadda artaan qayb baa la siiyey badii baa la siiyey saasaa waddanka o dhan marka waxaad noqon doontaan laajiin ayaad noqon doontaan falastiin maanta waxa ka dhacaya kuma bilaabanin hal bar kuma bilaaban tartiib tartiib ayay meeshaa kusoo gaartay idinkina sida tartiibtaa laydinku wado maalin dambeta meeshaasaa laydin gaarsiin doonaa dad la gumaysta ma aanaan ahaan jirin dad waxa weeye qabla aan ahayn aan qabkeena soo ceshano dadnimadan aan soo ceshano adduunkana aan ku baraarugno umma islaamkuna waa guulaysana waa la hubaa ummadda soomaaliyeedna intaas ayaan leenahay indhaha kor u qaada cadowgiinana garta xalqada afaraad ee taxnaha shidaalka soomaaliya hanti baylaha oo la kala boobayo ayaa u dambeysay taxniyaal aan tan iyo toddobaadkii tegay soo wadnay waxaana ay xalqadan si gaar ah usoo bandhigaysaa in shidaalka soomaaliya lacago yaryar oo shilimaada la siistay etoobiya iyo turkigana ay ku shirkoobeen baddeena iyo khayraadkeena askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cali aadan xasan cali xaaji nuur waa askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose wuxuuna dhowaan isaga soo baxay ciidamadii uu ka tirsanaa isagoona isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose waxaana lagu soo bandhigay degmada kurtawaarey ee isla gobolkaasi warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayuu qadka teleefoonka ugu waramay askarigan alxaaji nuur maxamed ba waa gartay xagee ka tagay ciidanka qoryooley kadib kala ilaahay inta waxaad tahay kafuururaaxiim ee qalbigay soo naqay in aan disoo ogaaday alxamdulilah rabbil caalamiin ana ka tooba keeno askarigan ayaa ka waramay sababta ku dhalasay inuu ku biiro ciidamada dowladda federaalka iyo siduu ugu soo baxay wuxuuna sidoo kale ka hadlay soo dhoweyntii loo sameeyey uu ka helay dhanka maamulka islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ee isku soo dhiibay isagoona baaq u diray askarta kale ee weli ku sugan magaaladii uu ka yimid hadda xaggee ku sugan tahay hadda kurkumaado ay kabaran wilaayadii ku qaabishay qaab noocee hadda lagugu soo dhaweeyey qaabka lagu soo dhaweeyo si sharaf laha maxad laha lagu soo dhaweeyey reer alhaasiyo askarta ciidamada dowladda federaalka ayaa isku soo dhiiba walaayaadka islaamiga ah ee dalka askartan ayaa markay arkeen sida ay wax u maamulayaan mujaahidiinta waxay baaq u diraan askarta kale ee ka barbar dagaalama ciidamada shisheeyaha ee kusoo duulay dalka ardayda wax ka barata jaamacadaha dalka kenya ayaa ku hanjabay inay dhigi doonaan dibadbaxyo ka dhan ah dowladda kenya farxaan cali cabdulaahi ayaa ka waramaya dalka kenya oo ay weli ku sii badanayaan afduubka loo geysanayo dadka ku nool halkaas ka oo muddooyinkii lasoo dhaafayba xargaha goostay ayaa dhanka kale ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka kenya waxa ay ku hanjabeen inay dhigi doonaan dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga soo horjeedaan afduubka ku sii xoogaysanaya dalkaas urur ay ku midaysan yihiin jaamacadaha ayaa war uu soo saaray waxa eedeyn loogu jeediyey dowladda kenya taas oo ay sheegeen inay ku fashilantay wax ka qabashada afduubka ka socda waddankaasi tedi omin osano oo ah hogaamiyaha ururka ardayda jaamacadaha ayaa ku dhawaaqay in mudaaharaadyada ay bilaaban doonaan shan iyo tobanka bishan janaayo marka dib loo furo jaamacadaha ururka ayaa sidoo kale fariin uu u diray dhammaan ardayda wax ka barata jaamacadaha kenya ku sheegay inay isugu soo baxaan fagaarayaasha ha kadna geliyaan dhaqdhaqaaqyada ganacsi si ay tabashadooda halkaas ugu gudbiyaan cidda ay khusayso kenya ayaa dalalka kale ee ku yaala qaaradan tan ee afrika waxay uga duwan tahay mudaharaadyo soo lalaabtay iyadoo waayadii ugu dambaysay ay dalkani ka dhacayeen isku soo baxyo kala duwan oo ay bulshadu uga soo horjeedaan maamulka ka arrimiya gobolka kuwa oo qaarkood sababay dhimasho iyo dhaawac warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan mas-uul xilaal sare ka soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga ah ee maraykanka ayaa trump ugu baaqay inuu xilka ka tuuro madaxweynaha eritrea michel robin oo ah mas-uul amerikaan ah oo xilaal sare ka soo qabtay wasaaradda gaashaandhigga ah ee xukuumadda washington ayaa madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ugu baaqay inuu xilka ka tuuro madaxweynaha dowladda eritrea siyaas afwarki waxa uu trump ugu baaqay inuu qaado tallaabo weliba ah oo xilka ah looga tuuri karo madaxweynaha dowladda eritrea waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda asmara ay haysato muwaadiniin jabuutiyaan ah oo ay ka soo afduubatay gudaha dalka jabuuti kuwaas oo maxaabiis ahaan ugu xihan jeelasha dalka eritrea mas-uulkan hore ee amerikaanka ah ma uusan shaacin in dowladda ah maraykanku ay etoobiya u adeegsan doonto xilka tuurista afawarki balse bilihii lasoo dhaafay waxaa soo baxaya warar sheegaya in etoobiya ay ka go'an tahay inay weerar ku qaado eritrea warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa